inta badan goobaha lagu iibiyo shidaalka ee gudaha magaalada kismaayo ee xarunta gobolka jubbada hoose ayaa waxaa ka kaca dab kaas oo khasaare kala duwan geysta mid nafeed iyo mid hantiyadeedba iyadoona dabka ka kaca kaalmaha shidaalka oo inta badan uusan ku ekaanin halka uu ka kacay isagoona u gudba dhismayaasha ka agdhow halka uu dabka ka kacay waxaana inta badan sabab u ah in kaalmaha shidaalka qaarkood ay ku yaalaan goobo markaasi maqaayada ah oo uu dab markaasi ka agdhow yahay taas oo si fudud uu dab ugu kici karo haddii uu halkaas qalad ka dhaca haddaba agaasimaha arrimaha bulshada gobolka jubbada hoose jaamac ogaas oo ka qayb galay shirka xaluhelista dabka ka kaca kaalmaha shidaalka ayaa ku baaqay in meel ka baxsan magaalada la geeyo hamaha shidaalka ee yaalla gudaha magaalada kismaayo maadaama golaha wasiirada golaha wasiirada fara badan ay fadhiyaan wasiirkii batroolkan u fadhiyo magaalada kaalimada kaydka ah magaaladii baa dhex gashay waa in dhul la siiyaa oo ay ka guuraan oo dowladdu shirkiina khamiislaha ugu soo horreeya aad arrintaa ka tashataan si dhul loo markaa loogu heli lahaa oo ooga dhex bixi lahayeen maaragtay magaalada sababto hadda way iska soo horjeedaan labada kayd saasay iskaga soo horjeedaan waddadaa dhex marta ciyaalkuna way ku cag ciyaarayaan baasiinkuna waa sanka bini aadanka oo kale meel fog buu wax ka udhiyaa haanta intaa artay la eg oo gurigan la eg oo batroolka hadday qaraxdo intay gaari kartaa calan leey oo dhan way guban lama dabin kara hata magaaladana dabdamis ma yaallo waxaa kaloo jirta in boolisku lagu amro inay sameeyaan rugtii dabdamiska oo ciidankii dabdamiska la sameeyo marka wasiir waxaa ka horeeya in qaaraan aada u ururiso waa inaad xaruntii dabdamiska la helaa oo boolisku uu sameeyaa waxa weeyaan nidaamkii dowladnimada markii la maro wax walba way hagaagayaan waxaa soo hadhay nimanka baahida u geystay qoladaha ku jira guryaha dhexdooda dhigtay foostooyinka nimankaa dhammaan waa in lagu hayaa kormeer joogtaa aad ku haysaan dhammaanna ay ku dhejistaan derbidooda dabdamiska yarka ah haamahana si dhulka lagu gelin laha lagu wacyigeliyo sababtoo dadka in wax loo sheegay u baahan yihin baahi baa u geynaysa waxan dadkii lacag ma haystaan toban foostay meesha ku haystaa gabadhu qol bayna ku haysataa mana awoodda inay bam iyo soo gadato iyo fadhigii iyo wixii